xaafada berdaalle ee magaalada baydhabo wayba laka furaya masaajid lankamaga dare alnuur kaasaytioy muddee dhismashay dareeri xafladda furitaanka waybaha ku qayb galay culimo shal duban haanasaytio khudbadii oo inta badan uun ku hadlaayeen faa'iidada dhismo masaajidka yeelata iyo sida qofka muslimka ee uusan dhisi karo masaajid laka ibaadaysadow qaar ku mid a culimmada goobta ku hadalay wayba iyo umahad nagana qof kasta oo galan kujaysidii dhismo masaajidka alnuur ee xaafadda bardaale ee magaalada baydhabo iyo-ona saashaatow lando ay qofkii bii dhulka laga dhisay masaajidka
shaabaan la bilaabay afar bilood labaqii tahay gudaha iyo dibid walbama anshaxay afar bilood sii markaas xamdulmasaidu waxayse oo kanoo labaqii dhamaaday iyo haddana lakabis alxamdulilah waalidasayana batigsan sii mudada dadka guud ayaa dibida gudaha yeelan bilaan ahaanshaha kakaguudka ganacsatada aanbada insha allah masaajidkii dhismi kan hadduu nakitan waayo kan goobada kan hoose iyo kan lamaada aragwaytan haddii ilaahay may ku keenay lama iswiidan ku booy oo sidigriga magaalada lama ashato tunkogeynaydo yaqooy ma ereeyo masaajidkun guyuhu hakiiga anile sacabun ku bilaaban masaajidkaasu leh hadda sooy masaajidka halka dara qaytoosaaka darawe baasi kamidaaradee ilaa sabto ah marka masaajidkaasa meela isku badeen inuu madasna ungurmana sida kan legoobsi guliba lakusiisi safka hoose masaajidka lakadar ayaa lay baahaya insha allah intii gaalgudaysatina khayr alxasana dadidiliba dadka maasha allah waaye ganacsatadana maasha allah waaye lixda kun doolar todobaatan kun doolar magaalada baqalishaabijeka cabdilmiilada hargeysumo magaca cabdilmiilada ablaabka ee saafata todobaatan sii kun gulfadile midadi xadaada xagga kale insha allahu tacaala sayidina wanabiyina maxamedin sala allahu calayhi wasalam amaa bacdu dhammaan runtii ha xaadirtay masaajidka ha xaadirtiin xaadirtiin من لنا سلسلة من صلاة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد السلام الله سبحانه وتعالى من صدق من محبتين كلمة وحفظت من قلب كره إله المسجد بكفران محبتين كان إله المسجد بأعوان منك رب الأعوان تبحي خادمين في مساجد الخدمة واليوم أن أبا أمتنا نؤمن بمساعدتك وقتك المؤمنين ونرجو أهلاك تتزاحم عما خير الجزاء لنا إله سبحانه وتعالى كامل حتى أن رسول محمد صلى الله عليه وسلم إله سبحانه وتعالى تتكلم في البنوء ارتفاع من تبليغ البنوء أولا بين الله